meel laga hadlo adduunka dibaddiisa iyo gudihiisa amniga soomaaliya looga hadlo oo anigana jiidkaas kaga hadlin ma jirto haba yaraatee waana waajib saaran waayo annaga labada jida nagu waaweyn jidka aado muqdisho afgoy ka baxo ilaa iyo baraaw ilaa kismaayo aado dhibaatooyin badan naga haysto hataa camisoomti waa ka goodayna marka kan sidaas oo kale oo kasoo baxo afgoye ilaa iyo asigan meesha u dambaysa dudadu tago dhibaataa naga haysta waana labada jid oo anaga aan khusayso runtii oo dadkeegu ay maraan badeecada xamar taallo iyo midinka taallo isku saar maaha dhibaatooyinka waxaa kaloo noo sii dheer dadka ayaga jidka mara in la dhibaateeyo la rafaadiyo oo dhib badan ay maraan waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka ayadoo wax badan ka fiirsan doonto iyadoo og inay wax badan ka qabto biidnillahi ciidamada degmooyinkan ciidamaha loo tababaray aad aadaan ugu mahadilinaynaa ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada etoobiya ayagaa noo tababareen ciidamada ayada ah degmooyinka jidadka inay furaan way ku guulaysan waayeen laakiin waxay ku guulaysteen degmooyinkii habeen walbana soo weerarayay dhibaatada ka jirta ee dadka ka qaxayeen in nabad loogu noolaado sida hadda maanta baydhaba ku arkaysaan ay yihiin ayaga dhammaantood alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa walaalaheen amisom iyo ciidanka militariga iyo kuwa koonfur galbeed dadaalka ay ka geysteen waxaan aaminsanahay jidadkana toogay u laayeen waana ka guulaysan doonaa inay furaan jidadkana bidilaahi kariim